kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda puntland ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda kaasoo looga hadlayey ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada ah ilaalinta kheyraadka badda iyo xeebaha puntland waxaana kulanka qayb ka ahaa wasaaradda amniga puntland iyo taliska ciidanka booliiska puntland kulanka ayaa markaasi ka dambeeyey cabasho ka timid kalluumaysatada puntland mas-uuliyiinta wasaaradda kalluumaysiga ayaana soo bandhigay shatiyada dadka markaasi ka kalluumaysan kara xeebaha puntland iyadoona sheegtay in ay tallaabo ka qaadi doonto cid kasta oo sifo sharci darra ah uga kalluumaysata xeebaha deegaanada puntland iyadoo kaashanaysa ciidanka booliiska puntland kulanka markii uu soo idlaaday waxaa ka warbixiyey wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda puntland cabdirashiid xagaa waxaanu isugu nimi xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta booliska degmooyinka xeebaha ah iyo mas-uuliyiinta iyo xafiisyada wasaaradda kalluumaysiga ee xeebaha ka jira arrintaasi si wanaagsan ayaanu isula garanay waxaad og tihiin maalmahanba inay jireen warar badan oo kutirokuteenah oo jiriif baa soo siyaadayah waxbaa xagga ka dhacayah oo belaa dhacdayah oo loogu soo gabanayo in la abuuro qalalaaso laga abuuro badda arrimahaasaanu ka shiray sidii dadku aanay sharciyadda gacantooda ugu qaateen ee loo ilaalin lahaa xeerarka kalluumaysiga sharciyada dalka ka jira oo ciddii cabasho qabtaa ay ugu tagto booliska deegaankaas maamulka degmada mas-uuliyiinta kalluumaysiga ee jooga degmooyinka kala duwan ee xeebaha ah waxaan qiraynaa inay jiraan weli cilad dhanka kala xadaynta kalluumaysiga doonyaha xaggee doonyaha ama maraakiibta waaweyni ay ku eg yihiin oo aanay soo dhaafin arrintaasi cabasho dhaba weeye laakiin intooda kale waa buunbuunin iyo baradhaafin ee la doonayo in lagu khalkhalgeliyo amniga badda arrintaa xadadka ah wasaaradda siyaasad baa uga qoran siyaasadda fulinteedii siday u hirgeli lahayd waanu bilownay shaqadeedii waxaa jira dhallinyaro kalluumaysiga bartay oo xadeeyayaal ama inspectors la yidhaahdo oo aanu ku tababaray bishii hore magaalada boosaaso oo aad ogeydeen xafladii lagu furayey jaamacadda qaybta kalluumaysiga nagala soo qayb galay shahadooyin lagu guddoonsiiyey dhallinyaradaa waxaan doonaynaa inay ka howlgalaan insha allah ee degmooyinka xeebaha ah si loo xoojiyo loona ilaaliyo xadaynta waxaa jira meelo ay ka jirto dhanka tabarta dib inoo dhagayso oo ah gaadiidka sida joogtada ah loogu ilaalinayo doonyihii ama maraakiibtii waxay leeyihiin markii aanu badda dhigano qalabka wax maayad la yidhaahdo iyo dabayshaana soo riixaaya annagu waxaanu ku talagallay oo aanu xumaato ka wadno inaanu xeebtii kusoo dhowaano ma aha ee duruufta nagu khasbaysa marka wakhtiga duruuftu ku khasabto iyo wakhtiga ay adeegyada soo doonanayaan iyo wakhtiga ay kalluumaysanayaan yaan doonaynaa in la kala xadeeyo hawshaasna wasaaradda iyo booliisku iyo wasaaradda amnigu waanu ka howlgallay